bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah marka hore waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha radio warsan iyo asxaabta kale ee maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mas-uuliyiinta sidoo kale waxaan salaamaya dadka kale ee magacayga ama muuqayga hore u yaqiinay asxaab badan oo friends aan ka nahay baraha bulshada iyagana waan salaamaya bacdusalaam wallaahi socdaal horta ujeedada ugu weyn ee aan u imiday halkan waa horta mar hore ay igu dambeysay magaalada baydhabo inaan bal ogaado xaaladda asxaab badan oo halkan joogto ayaan soo booqday inaan u imaado dad aan faamilin ahayn way degan yihiin way jiraan marka ujeedo badan oo isku dhex jira waa marka dhinac laga eego faamily booqasho waa u imid dhinac asxaab waa u imid in sidoo kale asxaabtaydii miidiyaha ka shaqaynayay sida tan hadda oo kale inaan arko heerka waxa la marayo isbedelada jira marka intaas oo dhan oo laysu geeyey ayuu ka koobnaa imaanshahayga halkan waayahay baydhabo marka aad timi laga yaabaa inaad caqabada aad kala kulantay maxaa ka mid ah baydhabo waxa aad ku aragtay wallaahi horta dad badan waxaa laga yaaba inay is iraahdaan siciid waxyaalaha ugu horeeya ee dhib waxaa ka mida lahjadda ama ku hadalka afka soomaaliga ee may laakiin ani waxaan u sheegaa ina taas caqabad igu ahayn oo oo af maay ku doogo karo fahmi karo mayleera usi walwalba oo meeliyaala ani gorde madunhe laakiin mar hore io kadamboyta inaan ka hadalo madun horta way ka raaligeliya dadkun oo meeli ku nool in af oo maxaa tiri iyo kudoogo oota raaligelin booya ka bixiye laakiin way codsadee in oo af maxaa tiri maadaama soomaaliga lama leewo maay iyo maxaa tiri weliba maay oo number one yahay marka saas ayaan horta u jeclaystay caqabado horta gaar aniga io er haddaan su-aasha usoo noqda ma jirin horta special sciid ahaan maxaa yeelay asxaab badan oo dad sharaf badan oo qiimo badan oo wanaag badan inay halkan ayaan ku leeyahay asxaabteeda mar walba ku dhex jiray booqashadu iyagaaba kala dhammaan waayo oo maxaan ku idhaahdaa qof walba uu lahaa maanta waa aniga beri waa aniga saadamba waa aniga yacni hadda muddo wiik aan joogo mar kastaba cid baa lahayd soo dhoweynteeda iyo iyo iyo iyo casuumaadeyda marka horta caqabad taas oo ii gaara mayna jirin laakiin waxaan mararka aan arkay waxaa ka mid ahayd oo aan isleeyahay waa wax guud oo jira waxde dalka ka jira mma oo dalka ka jira oo ah magaalada waxaa ka jira isbedel weyn horta oo badan oo dhinaca ama ha noqoto dhismayaasha kusoo kordhay magaalada ha noqoto wadooyinka kusoo kordhay magaalada ha noqoto meelaha quruxda badan leh dadka kala duwane magaalada booqashada ku imaanayo dadka diyaasbaraha oo soo noqonaya haba iska yaraadeen wax badan waa jireen marka hal caqabad oo aniga aan arkay keliya waxay ahayd habeenkii oo aan socsocod badan aan jirin adiga socdaal ahaan macnaha socdaal wix lagu bixi socday ahayd hataa habeenkii adi ma socotid waa ogtahay marka niyow caqabadaas aan iyadana u aanaynay in ay tahay xagga ilaalinta iyo dhowrista ammaanka in loola jeedo ayaan ku arkay magaalada baydhabo laakiin markii hore xilli habeen saddex afar shan lix saacadood waa la iska socon jira laakiin hadda bacdalmaqrib meel walba waa la soo xirxirayaa hal saac habeennimo waa waxyaraanaya socodkii dadka dadka oo dadka dhan way barteen way fahmeen marka taas un baan isleeyahay taasna waa dhinaca ammaanka si loo sugo laakiin wax kaloo hadda oo caqabad ii gaar ah oo aan daraensanahay ma jirto ustaad tababaro saxaafadeedaad tahay muddo fara badanaad ku soo jirtay waxaa jirto wariyaal iyagoo aan tababarnayna laga soo wado koonfurta soomaaliya ee waqooyiga ee magaalada hargeysa la keeno waxaa wariyaashaasu ay soo laabtaan iyagoo wari dhammaystiran ah antee u martaan maxaad tababarkiina yaa gacanna idinku siiya dhanka kale
waa su-aal muhiima oo runtii aada muhiim u ahayd waxa weeyaan socdaal horta wariyuhu qof walba markuu wariyuhu meel joogo qaybo badanuu ka shaqeeyaa qayb waxay ka shaqaysaa rediyoga ama idaacadda qayb waa wargeysada qayb waa telefishinka qayb waa onlineka kuwa wax ku qora marka mar kasta uu horta wariyuhu meel joogo waa wariya annaga waxaanu leenahay midia inka ahaan xarun tababar oo wariyaasha aan ku tababarno marka marka hore waxaa jira kriteria aan ku xulano wariyaha oo aan la soo wadaagno maamulka hadba qolada aan casuuno agaasimaha ama cidda maamusha warbaahinta marka aan doonayno nooca aan tababarayno inaan la soo xiriirna criterian u sheegna ama shuruudo aan doonayno qof noocaas noocaas noocaas noo soo dir qofka markuu yimaado waxaan ku dabaqnaa waxa inoo yaalla annagana noo degsan criteria kale marka ugu horeysa qofku uu xaggaa yimaado waxaan u sheegnaa shuruudaha iyo habdhaqanka meesha ma nihin markaa macalin iyo arday ma nihin waxaan nahay tababare ila tababare dad noocaas u shaqeyn dad friendis ah oo saaxiibo ah oo yani waxaan kasoo bilownaa waxaa la yirahdaa t n a ama training needs assessment wax kasta oo in marka hore aan waxaan qiimeyn ku sameynaa wariyaha heerka uu joogo marka maalinta ugu horeysaba foomamaa jira oo markaas uu joogo aan ku qiimayno uu buuxiyo kadib foomkaa markaan aragno su-aalana aan weydiinno ayaa waxaa inoo soo baxa heerka wariyahaas uu ka taagan yahay dabeetana waxaan bilaa halkaasaan uga bilownaa hadduu yaqiinay laba lagu daray labo afar uu joogay waxaan uga bilownaa afar lagu daray afar waa siddeed marka wariyihii saddex arrimood oo meeshaa ku qabsata ayaa u sahashay ila tahay inuu wax badan fahmo tan koowaad bii-adda markuu yimaado waxaan leenahay guest house ama guri loogu talagala martida oo ay leedahay hay-addu qofka meesha soo degaa looma ogolo qofka inuu warwareego inuu socsocdo inuu waqti badan qaato fursaddaas ma helayaba subaxii wuxuu galayaa laba saac toban saac iyo bar u ka soo baxaya markuu soo baxayna assignment la soo baxaya guriga markuu yimaado qofku wuxuu u baahan yahay inuu wuxuu iska fiiriyo maadaama berri u tagayo marka wayna isku dhegan yihiin guriga iyo guest houseka isku dhegan yihiin marka tan koowaad marka qofka oon fursad u helinin inuu baxo oo wixii ilaabo waa mid tan labaad friendis maleh qofka asxaab badan oo u imaanaysa ma leh meeshasuu joogaa waa qof adig iskuol ku jiro kolleege inta galo ka soo baxo habeenkii keliya fursad hayso ma hurdaa wax muu akhristaa ma wareegaa ma helaya fursaddaas taana waa midda labaad ee usaash iyo tan saddexaad oo ah tababarayaasha meesha media ink oo ah kuwa u taagan mar walba markuu qofkas maalin walba uu yimaado kula xisaabtama accountability wixii loo diray qofka ma ka soo baxay haa sababtu maxay tahay uga soo baxay ma waxbuu fahmay may kama soo bixin sababtu maxay tahay maxaa caqabadoo haysta marka waxaan la eegnaa haddii caqabado jireen caqabadahaas waan la xalinaa si uu qofkii u noqdo marka waxyaalahaas oo isbiirsaday ayay ila tahay in qofku marka uu soo noqonaya isagoo wax badan fahmay oo bii-addi meel kale uu ku noolaan ahayn wax ku soo bartay inay wax u kordheen waan gartay marka tillaabooyin fara badan aad sheegtay inaad wariyuhu markuu imaado tijaabooyin aad samaysaan tijaabooyinka kadib haddii uu ku guul daraysto maxaa dhacay wallaahi waxaan samaynaa waxaan isticmaalnaa hal hal hal qaacido oo ah doon ayaan wada saarana haddii doon la wada saaran yahay oo badda ay sabaynayso maxaa lagu qasbaya doontaas dadka saaran oo dhan inay badbaadaan macnama samayso haddii dadkii qaar ka mida dadkii la daadiyo si ay qaar kale u badbaadaan marka waxaan samaynaa qofka hooseeya ee xoog u hooseeya oo aan aragno inuusan la qabsan karin dadka kale waxaan si gaara ugu ataaj garaynaa ama aan ugu samaynaa qof isaga keliya soo soo kobciya oo waxyaalo gaar oo ka badan dadkan siiya isagoo aan la neejibinaynin isagoo aan dhinac la takoorayn isagoo aan laga dhigayn qof dadkan yacni ka hooseeya ayaan waxaan samaynaa waxaan siinaa wax ka badan si dadkan uu usoo gaaro heerkiisa aqoonadan soo kordhinaa qofkaasi saaxiibo badanaa lala sameeyaa waa lala fadhiistaa wixii caqabadaha lala xaliyaa waa la koosh gareeyaa waa loo tilmaamaa shaqada habkuu ka bilaabi lahaa yacni looma qabto gacanta loogama qabto laakiin waa loo tilmaamaya xaggaa mar xaggaa u leexo saa u soco guud shaqo fiican ayaad qabatay habkaa soo sameey markuu soo sameeyo uu aragno inuu soo koray haddana waxaan oh you did a good job you did a great job shaqo fiicanaad samaysay wallaahi waa isbeddelaa kaa muuqda hore u soco bis haddana kan samee ilaa aan soo gaarsiin ilaa ugu dambeyn weli may dhicin siddeed sano ooto oo xaruntaas ay furan tahay qof aqoon darri looga reebay ama u soo hari ma jirin marka ugu dambeeya isku shahaaday qaadanayn qof isagoo qof walba qofka kale uu la mid yahay maskaxda u furantay wax fahamsan oo saaxiibtinimada iyo in gacan laysa siiyo iyo dulqaadka lasoo baray ayuu yimaadaa marka qaabkaasaan isticmaalnaa qofkii hadduu hooseeyo waxaan isticmaalnaa methodkaas oo aan kor ugu soo qaadnaa si dadka ula qabsado soomaaliya waad la socotay toddobiyo labaatan sano lagu sii dhow yahay marka burburaad ku jirtay dhibaatooyin kala duwan wariyaashu ay ku shaqaynayeen laga yaabaa in qaarka kale aysan soo marinba meelaha saxaafadda lagu barto oo idaacadda un keliya ay kasoo dhaceen ama garweshin lagu keeno dabcan dadkaasaad la kulamayseen waxaad joogteen gobol ka duwan gobolada koofureed oo xasiloonadiisa iyo nabadiisa ay jirto markay gobolkaas la keeno magaalada hargeysa oo kale la keeno wariyihii ee dhibaatooyinka ka soo shaqeeyey maxaad ku aragtaan oo ka duwan goobta aad joogtaan
wallaahi this is a good question waa su-aal wanaagsan wariyaha marka ku nool goobaha colaadaha goobaha dhibta iyo iyo culayska iyo caqabadaha adag uu ku dhex shaqaynaya bugcad holceysa uu waryaha ku dhex jiro markuu meeshaas yimaada marka ugu horeysa horta wuxuu dareemaa wax layidhaha nafis wariyuhu wuxuu dareemaa inuu culays badan ka degay wariyahaasi waxaa markiiba ka dega maskaxdiisii ay samaysaa inuu fakerto hadda waxaa laga yaaba inuu ka fekero ammaanka sidee yahay balsee ku noolaan kartaa waddadii aan maanta marta ma ka soo wareegi kartaa berri wax kale ma bedeli kartaa niw maxaad qabataa waxyaalahaas inuu isweydiiyo ayaa laga yaabaa inuu qofka isweydiiyo markuu xagga yimaado qofkii uu marka hore waxaan siin horta meeshan u yimid in horta dhul soomaali u yahay oo dad soomaaliyeed ay joogaan oo yacnii dhibaato gaara in qofka loo hayo ama caqabad inaysan jirin oo qofka isdejiyo dadkiisa wax la qaybsado wariyaashiisas la socdo oo shaqadiisa uu garto marka waxaan u tilmaannaa shaqada wariyanimo uu leeyahay keliya inuu ku ekaado oo qofka uusan waxyaalo kale ama hadallada ku hadaaqa ah ama iska hadalka waxaa macnaha lahayn inuu ka fogaado oo u sameeyo kow marka waxaa jira wax consolin la yidhaahdo ama la talin qofka la siiyo oo lala taliyo oo la weydiiyo niyo maxaa problem ku haysto si friendly speaking ah ama qof dad isku kalsoon say u hadli lahaayeen oo kale inaan idhaahdo maxaa cusub maxaa ku haysta marka werihii markuu meeshaas yimaado uu hadlo uu sameeyo waxaa aftalyaani lagu yirahda isfogaare inuu hadlo qofku asina isfogaar wixii ku jiro dhan iska bixiyo annaga mama dhibsanno waxaan u sheegnaa markaasi hababka siduu halkan ugu noolaan lahaa mas-uuliyadda saaran yacni heerka uu taagan yahay inuu indho yahay dadka wax badan u kordhinayo laga rabo inuu dhaqaaq sameeyo inuu dadkan bulshadan uu xilka u qaaday inay isagu mas-uul uu ka yahay waxyaalaha xagga warbaahinta ayaan tusnaa qofkii marka waxaa ka baxaya culayskii kale wuxuu soo kala baranayaa marka shaqada wariyanimada waxa ay tahay responsibilitiga ka saaran mabaadi'da u degsan saxaafadda ee uu ku shaqaynayay securitiga ama ammaanka sida uu wariyaha uga shaqayn lahaa ama uga qayb qaadan lahaa waxaasuu soo baranaya marka wuu isa u kala soocan tahay ayuu imaanaya marka wariyaha marka habkaasaan u samaynaa oo aan kula talinaa inta badan waayahay markaan ka soo laabano dhanka saxaafadda iyo baydhabaad joogtaa dabcan laga yaabaa in baydhabo labada kun iyo sagaalkii ilaa labada kun iyo shantii ay kugu dambeysay ugu dambeyntii iminka waa aad timi iyadoo maamul goboleed uu ka jiro laga yaabaa in wixii baydhabo aad ku taqiinay maanta aad ka weysay ma laga yaabaa in wixii aad baydhabo wax aad baydhabo ku garan jirtay maanta aad baydhabo ka weysay wax aad arki jireen maanta aad aragtay
wallaahi wallaahi su-aashaasi waa su-aal horto ah ushii cirka loo tuurow nin walbou filo horta baydhabo wax ay caan ku tahay jirto oo ay kaga duwan tahay magaalooyinka kale ee soomaalida aniga ahaan siciida waxyaalaha aan aadka u tabeeyey ee maskaxdayda ku yiilay ee niyaddayda ku taallay ilaahow adoo nabad qabo magaaladii baydhabo jannaay yaa baydhabo jannaay magaca ay la baxday jannada ah ilaah ku gee maanta horta waxaan haystaa fursaddii ugu fiicneed for my life ee iga soo marta magaalada number one waxaa imid magaalada maalinta aan imid maalin kulil oo aad u kulul cadceeddu ay iskulushahay dhidid badan uu jiro dad bus ay jirto ayaan imid biqudrat illaah waa waa waa wax ilaahay uu wato maalinta ku xigtay roobaa noo bilowda magaalada dhammaan inta badan geyga soomaalidana ka da-ay oo yani roob hadda meel meesha aan qoraysigan u ka dhacay waa meel weyn oo dhir badan iyo cooskii wax dhan aan dhex fadhinaa marka horta nimcadaas ilaahan uga mahadinaya inuu igu soo beegay xilligaas waxyaalihii niyadeyda ku yiilay ee magaalada baydhabo aad ma ka heli doontaa misga yaa masqantay kiyaale laakiin waxa aan la yaabkii ugu noqday socdaalo waxay tahay dhallinyaradii asxaabtii mar walba marka lay casuumo waxyaalaha aan sugayo waxay ahayd soormasge in aan casuumaadda lagu soo daro iyo wangaal laakiin maxaa laygu casuumayaa baasta bariis hilib waxyaalahaas adiga waxyaalo oo yani meel walba aan ka heli karo waxyaala meel walba aan ka heli karo soomaali meel kastoo tago miyi iyo magaalaba laga helo ayay igu casuum markaan weydiiye orni orni maalinta adi ni oo dhaaf niyo adi soorsoor walaagaas oo dhaaf iyo eraayan anna yani anna waxyaalaha igu taagan maxay ahayd wallaa baydhabo waa ka heli doontaa soorti laakiin si gaaraan u codsanayay waxaan si gaar rabaa inaan ugu mahad celiya agaasimaha radio warson oo aan close friend nahay nin aan aad maaragtay family u nahay ahna dhinacaana inuu casuumaaddii uu ii sameeyey dhowr cisho oo isku xigta oo yani iga maskubo maqsuud oo iga dhiga in soortii weliba soortii masgada ahayd caana geelkii weliba si fiican eh marka horta wax aan taasay ahayd aan maskaxda ku ahay tiina waa ka helay alxamdulilah roob waa ku soo beegmay laakiin dhallinyaradii maanta hadda adiga socdaal haddaa dhahda ustaad balnakeen aan soo meel aan tagne aad wax ii samaynaysid waxaa shaaha caanaboora igu soo cadayna bariis iyo baastano ii keena iyo hilib marka marka taas waa waa waxa aan filanayay waxaan ahayn inaan la kulmay marka alxamdulilah bulshada soomaaliyeed ee caawa kaa dhegaysanaya idaacadda warsan maxaa tale iyo tusaalaha u soo jeedin lahay wallaahi horta bulshada reer baydhabo iyo dhammaan reer koonfur galbeed iyo meel walba oo ay gaarto idaacadda horta marka waxaan leeyahay waan idiin mahad celinaya horta inaad dhegaysataan waraysigan oo fursaddaas ay siiseen tan kale idaacaddan u mahad celinaya iyadana oo fursaddan qiimaha la isiisay iyo waraysigan layga qaaday dhinac kastaba waxaan leeyahay dhowr qodobaan rabaa inaan dhowr talo aan bixiyo aase experiencigayga kow waxaan rabaa inaan la hadlo wariyaasha koonfur galbeed specially magaalada baydhabo dadka ku nool waxaan rabaa wariyaasha in ay gartaan waajibaadkooda shaqo maxaad wariye u tahay maxaa bulshada xilkaa saaran inay horta taa gartaan oo haddii ay yaqaanaanna ay ku shaqeeyaan ma raba hadda si gaara dad inaan u magac dhabo ma raba inaan si gaara dad u fadeexeeyo maba aragba laakiin waxaan rabaa waxa dadku ay naga sheegayaan oo ah wariyaha caqabadaha haysta inay tahay in lagu shubto un wariyo oo ta lacag yar la siiyo war sheeg la yidhaahdo waxaan macno lahayn marka taas kuma jirto mixnadii saxaafadda in wariyuhu lacag qaato wuxuu doona ha noqdo warka ka baxa idaacaddana beec ma aha iib ma aha lama iibiyo war news there is no money war waa dad in la gaarsiiyo xog ay u baahan yihiin marka xog in lacag looga qaado ama xog aan jirin adiga aad buunbuuniso taasi waxay annaga dhinax noo dhimaysaa aase weriye ahaan marka weriyaasha reer koonfur galbeed waxaan leeyahay xil weynaa idin saaran mas-uuliyadaa idin saaran waxaa matalaysaan sumcaddii weriyaha sharaftiisii ayaa idin saaran waxaa idin saaran wax walba oo wanaag iyo sharaf u horumarin kara bulshada ayaa ku saaran horta taas inaad noo ilaalisaan dad badan oo ilaaliyo oo ku jiran waan ogahay haddii qof iyo laba uu jiran waxaan jeclaan lahaa inuu dadkaasi la mid noqdo horta taa talada koowaad waa taas oo aan siinay wariyaashu inay shaqadooda gartaan sida ugu hufanna ay u sameeyaan ta labaad shacabka reer beedhabo waxaan leeyahay waxaa tihiin dad aad u wanaagsan milgi iyo sharaf iyo qiimo leh mas-uuliyadoodiina ay ahayd dad mar walbaba nabadda jecel inaad nabadda aad ilaashataan maxaa yeele nabaddu qof walba dani u tahay oo waaba tan hadda abwaaniinta ay hore u sheegeen nabadaan naas lanooga leh yacni nabad ayaa naas lanooga leh macnaheedu waxa weeyaan nabaddu ayaa wax la maali kara ah nabaddu ayaa dadka nagu wada filan inay nabaddu ilaashadaan oo ay la shaqeeyaan hadba cidda maamulka u haysa cidda maamulka u haysa oo la shaqaynayso mas-uuliyadda leh ayna la xisaabtamaan oo haddii canshuurta ay bixiyaan inay kula xisaabtamaan xaggee la geliya canshuurta u tagaan cid u diidaysa male albaabadu waa furan yihiin maamulka ay dhahaan waxaan waxaan waxaan dhibkaanana haysta dadku marka inay dhinacaas kala shaqeeyaan oo ay ammaankoodana ilaashadaan maamulka waxaan leeyahay runtii aadan ugu faraxsanaya magaaladoo degan oo aan wax ka jirin xabad iyo robleema sida dadka qoryaha ay u wataan ciidamadu ay magaalada dhex socdaan iyo sida ayna xabad u dhicin waa wax kala duwan waxaan la yaabay runtii aan aad la yaabay inay bal xaggaana ay maamulkan isagan u ku dadaalo sidii u maamul daadejin u samayn lahaa oo dadku ay dhan ownership u noqon lahaayeen oo ay ka wada qaybgelin lahaayeen shaqooyinka oo ay furi lahaayeen qalbi furan kusoo dhoweyn lahaayeen ayna horey usii badiyaan oo magaalada meelo badan ay gaarsiiyaan iyagana maamulka waan kula talin lahaa sida fiican hadda hawsha uwadaan waan ku dhiirigelinayaa ugu dambeyn waxaan rabaa maadaama afmaamaygu sorry maygu maymayma waa may afmaygu uu yahay af hodan ah aad iyo aad u qiimo badan aniga aan weliba sbeshal siciid aan ka mid ahay dadka jecel inay xitaa ku hadlaan isku daya aan jijibiyo aan wax ka tago laakiin haddana aaminsan inuu yahay afkeenna kuwa ugu hodansan inuu ka mid yahay lagu hadlo waxaan rabaa dadkan afkaas ku hadlana inaan dhaho eeda eeda mahadsantiin siinsalaamaay insha allahu isku soo noqod wanaagsan anoo sidan oo kale aan waraysiya kale iyo wax kale isugu iman doono dadka qaar oo iga soo salaamay si gaara iisoo salaamay dadka iisoo daray fariimaha ama facebook ama wax kale waxaan leeyahay waa mahadsantiin walaalayaal dhammaantiin idima soo wada gaari karo laakiin qalbi iyo niyad iyo wanaag iyo sharaf baan idiin hayaa halkaan idinka salaamayaa si gaarana waxaan rabaa saaxiibkay socdaal isaga oo runtii intaa hargeyso jooga xitaa aan lahayn xiriir toosa maanta waraysigana uga qaaday oo runtii su-aalo adag oo fiican oo isoo weydiya saaxib adigana aada u mahadsan tahay waana kaaga mahad celinayaa fursadda wallahi ma garado wal kale aan erokowdheh siin salaamaynyo ya fi amaan illah asalaamu calaykum waraxmatullah